ibraahim daahir shacbaan guddoomiyaha maxkamadda maamulka degmada baardheere ee gobolka gadow ayaa ka badbaaday weerar iskuday dil ah oo xalay fiidkii ay ku qaadeen koox hubaysan guddoomiyaha maxkamadda ayaa siday wax u dhaceen wuxuu uga warramay wariyaha v o eda ee jubbooyinka khadar maxamuud xareed xilli la joogo labada saac iyo barkii hor aan tafsiirka ka soo baxay waxaa la ii galay guriga aan degana iyo masaajidka dhexda bacdigeed meesha waxaa ka soo baxay hal nin ah oo bistoolad watay bistoolad ilaa toddoba xabaa ka dhacday toddobada xaba hal xaba ee halayshay inta kale dhinaca iga martay alxamdulilahi rabbilcaalamiin si ay lahaydna lafna ma jibinin meel joof ahna kuma dhicin meel lugta oo jilibka hoos ishaayay meel yar yay sartay alxamdulilah haddana waan fiicanahay lugahaygaan hadda ku soc wax dhibaato ah oo ilaa iminka hadda ihayo ma jirto iskudaygaas marka asaga ahaa wuu beerberoobay waxaan dhihi karnaa kolley waa un nimanka nabadiida ahaa siaan dareemaya goobta ii lahayd aniga waa la iga tagay waaya ma hal nin oo keliya ayuu ahaa mise kooxo kale ayaa weheliyey maya hal nin wuu ahaa meeshana marka lugdi ay ahayd oo layrka markaa labada dhinac ayuu ka jiray halkaa ninka un baan arkay xabadahana marka waxaa weye ma kala dambaynin toddobada xabo islamar unbaa iskumar isku mar ayay dhaceen hal xabaa markaa lugta jilibka hoostiisa iga halayshay meeqa xaba ayaa lagugu riday marka toddoba xabaa laigu riday toddoba xaba haye sidee wax ku gaareen marka alxamdulilah nigo meesha jilibka hoostiisa xabad iga halayshay
yaad marka u malaynaysaa inay ka dambeeyeen weerarkan aad ka badbaaday kolley waxaan dhihi karnaa nimankii hadda halkaa laga saaray oo ahaa al-shabaab inta badan hadda dhibaatada iyo dhacdooyinka hadda magaalada baardheer ka dhacayo ayaga baan u aanaynaa wax kaloo hadda aan leenahay dhibaatadaas ay kuu geysanayan hadda ma jirin matuhun ayaa jira mise caddaymo muujinaya inay al-shabaab ka dambeeyeen falkan ayaad haysaan
kolley waa dhici kartaa hadda waxyaabo kale inay dhacaan laakiinse tuhumaada ama waxyaaba anagu aan dareensannahay in ay degmada dhexdeeda ka dhacaan waxaan leenahay waa shabaab laakiinse waa dhici kartaa in hadda qolyo kale ay sameeyaan laakiinse waxaan anigu tuhansanayay ama dhibaato hadda way kuu geysanayaan aan isleeyahay ma ogi hadda marka iyada ayada qofka waxaad dareemi kartaa waxyaabaha ee adiga lagugu geysan kara in ay dhibaato kugu imaado dhibaato marka wax aniga aan ku geysan kara hadda oo noocaas maadaama aad tahay guddoomiyaha maxkamadda ee degmada baardheere ma is leedahay waxaa jira xukunno aada goysay ama ay maxkamaddu riday oo lagugu bartilmaameysan karo ayaa jira maya maya inta badan waxaa weeye dadka waxaan ku qanciyaa codkaan ku qanciyaa iyo nabadgelyadu mar walba waxaan ku dadaalnaa in labadaa ruux ama qofka wax laga xukumay ha noqoto ama qof waxa loo xukumay ha noqotee labada qof oo wanaagsan oo isjecel in ay meesha ka baxaan mar walba ku dadaalnaa arrimo dhibaatadaas hadda marka aan isleenahay way kaa soo gaarayaan maanan ogeyn
kaasi waxa uu ahaa ibraahim daahir shacbaan oo madax u ah ama guddoomiye ka ah maxkamadda maamulka degmada baardheere ee gobolka gado wuxuu u warramayay wariyaha v o ed ee jubbooyinka khadar maxamuud xareed